bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka cawanaya maamulka la baxay puntland kuwaasoo ku eedeeyey inuu isaga u fasaxay xeebaha deegaanadaasi inay ka kalluumaystaan maraakiibta shisheeye oo marar badan dhibaateeya kalluumaysatada soomaaliyeed waxa ay sheegeen in dhallinyaradii soomaaliyeed ay shaqola-aan derbiyada la fadhiyaan kii badda ka shaqaystana loogu yeero inuu burcadbadeed yahay oo lasoo qabanayo doonihii uu watana la burburinayo sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in ummadda soomaaliyeed ay fadhiga ka kacaan oo ay baddooda ka difaacaan shisheeyaha ilin cid u maqan oo u difaacaysa ma jirto eh waxaa loo qaban karaa xeebaha dadka degan oo maamul u sameeya baddaa ilaaliya maamul inoo ilaalinaya ma hayno keenu dhiibinay baa xadaya oo keenaya bilo gelinaya baddaas oo dadka degaankaah ay gashadaan dad u ilaaliya oo iyagu ka wakiila ay geliyaan bay ku badbaadaysaa ninkii meel loo dhiibo lixdan markab buu soo gelinaya ma garata macnaha dan kamana isagu jeebkiisu eegaya dantiisu ka eegane waxa weeye dalka dadkeli waa dadka masaakiinta maxasta ah waa dadka gidaarada fadhiya way ka habsaameen oo way ka seexdeen baraarugaanogeel ninkii dhicin lahaa dhacayo ma soo qabsoomi karo waxa ugu horeeya dadka maamulada madaxda kacbaa ugu horeeya jiriifka haddaan runta la sheegin wax ka liitaa la sheegaa qayb baa iyagoo nool dusha laga maray qaybtooda la qabtana waxaa loo yaqaan burcadbadeed adiga fiiri madaxweyne ka hadlaya soo hel dad soomaaliya oo dhibaato loo geysta inta xeebahooda loogu yihi waxaa maalmihii dambe aad u soo badanayey kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka cabanaya dhibaatooyinka kala duwan ay kala kulmayaan maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ba-an ay ka wadaan xeebaha dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland iyagoona kalluumaysatada ka jilaabata xeebahaasi marar badan sidan oo kale ugu eedeeyeen in maamulka isku magacaabay puntland uu shisheeyaha gacan ka siinayo dhibaatada iyaga loo geysanayo iyo xaalufinta lagu hayo xeebaha dhulkaasi